Tababarkan ayaa waliba ujeedkiisa hayay kobcinta walaasaarka beero deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoona lanqabadii iskaashatay beeraleyda gobolka Shabeellada Dhexe fulinta tababarkan ayaa waliba isu kaaladaya wasaaradda beero Hirshabelle hay-adda WFP iyo kambaniga STS yuusuf mayow iyo cabdi dhuubow oo lamadiyoba ku dareeray hay-adda w f b iyo kambaniga s t s welibayo sheegana inay tababarkan kaalin weyn ku qaada doona walhasaarowga beero deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle mashruuca bilotka ahaa oo tijaabintiisii lagu guulaystay shabeelle ay ku guulaystay ayna rajaynayno faystugiisii inaan macnaha sii taabagelino lana gaarhsin doono degmooyinka kale hirshabelle maanta waxaan u taagannahay inaan furanno aqoon iswadaarsi ku saabsan habka maaraynta silsiladda wax soo saarka ee beeraha waa seminaar ama aqoon iswadaarsi ay ka faa'iidaysanayaan toddobaataniyo labo kasoo qaybgalayaal oo ka kala socda saddex iskaashida beeraleey wasiir ku-xigeenka wasaaradda beero iyo waraabka hirshabelle maxamed bashiir qaasim yaa sheegay inay wasaaradda iyo wadda dadaalo ka eedin sidii beeraleyda hirshabelle iyo heli lahaayana tababaro aqoontiyo korlanka qaadawa
runtii sidaad ogtihiin w f p iyo faw mashruuca sida ay soo wada wadeen sidaan ognahay hay-adda w f p wax badan oo tababaro ah wax badan oo dhiirigelina wax badan oo qalab qaybo ka mid a qalabka muhiim ku ah wax soo saarka iyo tababaradii ayay muddo saddex sana ah soo daadeginaysay aad ayaan ugu mahad celinaynaa wixii aydin soo bartay iyo wixi hadda aad baranaysaanba aad ayaan ugu mahad celinaynaa sidoo kale hay-adda faaw iyaduna kaalinteeda ee qayb muhiim ayay ka soo qaadatay iyaduna waan u mahad celinaynaa sidoo kale dowladda sweden ee dhaqaalaha ku bixisay kan keligiis maaha ee howlo badan ama noqoto kanaalo la qodaayo qalab la dhiibaayo nooc kasto mar kasta ku bixisan dhaqaalaha iyadana waa u mahad celinaynaa marka intaa kaga gudbo idinku waajibkiina saaran waxa waaye wixii aad barateen inaad gaadhsiisaan dadka kale faa'iidadii aad ka hesheen aqoontii aad ka hesheen inaad la wadaagtaan bulshada kale ee aad kasoo tagteen ama aad bartaan ayaa waajibda ku ah sidoo kale waxaa loo baahan yahay in tababarkaasi aad qaadataan aad dadka gaarsiisaan idinku isticmaashaan mashruucaa saddex sano ayuu soo socday waad ogtiin wax badan ayaa ka faa'iideen waxaan isleeyahay hadda waxaa ka dhiman saddex bilood ayaa ka dhiman isleeyahay saddexdaa bilood gudahood afar labaatanka iskaashato waxaan rajaynayaa inay suuragasho dalageeda kasoo go'o in ladinka iibiyo oo la iibsado ayaa rajaynaynaa saddexda bilood ee soo socoto ee aad ku jirtaan inta ka dhiman mashruuca saddexda sano ah marka inay noqoto marka faa'iidadii aad ka gaarteen wax soo saarkiioo kanaaladii lagu qoday tababaro lagu siiyey aboor lagu siiyey dalaga kuu soo go'o inaad lagaa garo waa arrin aada u muhiimsan inaad ka faa'iidaysataan ayaa rajaynaya sidaad og tihiin markuu mashruucan dhammaado waxaan rajaynaynaa sida ay w f b iyo faawa ay nagu wargeliyeen in mashruucaasi lasii kordhin doono muddo afar sano ah uu sii socon doono taa macnaheedu maaha marka in keligiin aad ka samaysan tihiin balweyne iyo iyo iyo iyo jawar kaligood inay beerugu yaalleen maaha weji labaad ayaa jiri doono oo laba laba ay isku saarnaan doonaan balcad iyo waxaan rajaynayaa gulaburti jallaqsi iyo mahadnaay ayaguna sidoo kale inay jaaniskooda heli doonaan waxaan marka idinku boorinaa waxaad barateen iyo dadaalkii ay w f b marlabaad iyo mar saddexaad aan ugu mahad celinayo sida wanaagsan ee ay noola shaqayso bulshada beeraleyda hirshabeelle